بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجرني كتاب التوحيد عشر كان عشر كبقول كنتن إيليح waxaana ku sharaxaynaa insha allahu tabaaraka watacaala baabka lixdanaad oo shiikhu u baabeeyey baabu maa jaaa fi lmusawiriin baabu ay hada baabu baab wuxuu u yahay maa jaaa wixii ku yimid fi lmusawiriina ay fi xukmi lmusawiriin dadka wax sawiraya iyo kuwa isa sawiraya xukumka ay leeyihiin adilada ku soo aroortay iyo taxriimka ayaa waxa weeye uu shiikhu u baabeeyey Ee, sawirka sida macruufka ah oo culummadu ay caddeeyeen in la isa sawiraa oo wax ilaahay uu abuuray oo nafgeliyey in la sawiraa waa xaaraan bay yidhaahdeen waana min alkabaa'ir sidaa daraaddeed baa imaamu dahabi raximah llahu tacaala kitaabkiisa alkabaa'ir ayuu ku tiriyey sidoo kale alfaqiihu alhaytami isna kitaabkiisa azawaajir can iqtiraafi alkabaa'ir waa ku tiriyey oo culummada oo dhan inay kabaa'ir tahay waa isla ogol yihiin sawirkuna waxa weeye qofka qaabkii la raba ha loo sawiro laa farqa sawir waa sawir ama gacan ha lagu sawiro ama eh, ha la qoro ama waxa weeye hoos ha yeesho ama yuu hoos yeelan sawir waa sawir wuxuu doona ha noqdo keliya culummadu waxay yidhaahdeen waxaa laga soo reebayaa wixii dan iyo daruuro iyo ay keento sida maanta ummaddii oo dhan loogu xujeeyey qofkii inuusan safri karin haddii uuna baasaboorkii sawir ugu dheganayn shahaadadii waxbarashada inaan lagu siinayn haddaada sawir ku dheganayn sidoo kale deganaashihii teesarihii wixii oo dhan arrimaha marka khasabka la ysaga dhigay waxaa dembigeeda yeelanaya bay yidhaahdeen culummadu ciddii waajibisay laakiin ilaa qofka muslimka inuu iska safra bay ahayd asalkeeda dantiisa qabsado in sawir lagu xujayn ciddii marka ku waajibisay ayaa markaa yeelanaya wa ilaa wixii ka soo haray waa xaaraam waxaa xaaraamtaana culummadu waxay yidhahdeen waa wixii naf leh waa alxayawaan waa waxa noolaha ah ama dad ha noqdeen ama duunyo ha noqdeen ama dugaag ha noqdeen waxaas noolaha ah oo dhaqdhaqaaqaya qur-aan jaba ha ugu yaraatee ayaa la yidhaahdaa waxa xaaraamta waa taas amaa wixii aan naf lahayn sida geedaha guryaha baabuurta waxyaalahaas oo kale wax macnaa ma leh oo waxay idhaahdeen wax dhibaataa ma leh sida aynu arki doonaa xadiidka cabdullahi ibni cabbaas sababtuu ku yimid taa marka waa waadix waxay kaloo culummadu ka soo reebeen oo axaadiid kale ku sugnaatay waxyaalaha lucabul adfaal la yidhaahdo ciyaalku ku cayaaraan oo waxa weeye faras iyo sidii laga wariyay caaisha inay maaragtay faras garbale ku cayaari jidhay nebiguna arkay oo markaas uu weydiiyoo yiri waa maxay faraskan garbaha leh marka ay tiri miyaada maqal nabiyullaahi muusa nabiyullaahi suleymaan inuu lahaan jiray fardo garba leh markaa nebigu intuu qoslay iska daayay idan waxyaalahaasoo kale oo lucabul atfaal la yidhaahdana waa laga soo reebaa wa ilaa wixii ka soo haray intaa waa xaaraam qadcana wey waana min alkabaa'ir waxay yidhaahdeen culummadu qofka sawiraya sawirkan hadduu u sawirayo biqasdi in la caabudo sanan buu qoray waa sawiray saliibkii waxyaalahan maanta ay eh, ciisa iyo sawiraan oy cibaadada ula jeedaan taasi waa kufri mukhrij min almilla oo diinta lagaga baxayo oo gaalnimo ah ama waxyaalahan dadka muslimiinta ay samaynayaan sawirkaana haysanayaa xusuus baan u haysanayaa sawirkii aabbahay awowgay ayeydey hooyaday waxaa la haysanayo oo aan la caabudaynin weeye waxa kabaa'irtaa waa sawiradaas lama oga ama guryaha lagu sharaxanayo macal asaf marka ummaddii waxaa arkaysaa qaar sawiradii guryaha ku sharaxanaya dembi weyn bay ku jiraan nebiguna waxa uu tilmaamay axaadiidta qaar ku sugnaaday guriga uu sawir yaallo iyo beyt eh, guriga sawir iyo ey mid ka mida joogo malaa'igtu inay soo gelin in almalaa'ikata laa tadkhuluu fiihi be- eh, beytan fiihi suura aw kalbun malaa'igtu ay malaa'ikatu raxma ma soo gelaysa imaamulmanaawi waxau yidhahdaa hadday malaa'igtu raxmaddu soo geli weyday waxaa soo gelaya markaa malaa'ikatu eh, waxaa soo gelaya markaa eh, shayaadiintii amaa malaa'igta qofka wax ka qoraysa oo xisaabtaada loo xil saaray iyagu meelna kugu faariqimayaan intaa markaa waa in la iska ilaaliyaa sawirkao dhan waa inaan marka lagu kadsoomin dadka qaar baa maanta waxay yidhahdaan kaamarada iyo waxa weeye maaragtay eh, eh, kaamaradu waxay sawirayso iyadu dhib ma laho culummadii qaar baa ogolaaday wax daliila oo ay hayaan ma jirto culummada ogolaatay ha ahaato mas'ala khilaafiya oo culummadu isku khilaafeen culummada mucaasiriinta waa isku khilaafeen oo qaar baa soo dhoweeyey oo yidhi sawir ma aha laakiin daliil baa loo baahan yahay masale kasta oo culummadu isku khilaafaan waxaa loo noqonayaa asalkaa loo noqonayaa axaadiidta asalkana suura ayay xarimtay ma kala saarin istithnaana ma jiro waa cumuum cumuum weeye kullu musawiran fi nnaar marka waa caam marka sidaa daraaddeed cumuumkaasaa lagu soconayaa wax laga saaraya ma jiraan wixii daruuro ah keliya ayay culummadu ogolaadeen amaa daliil ma noqonayso sida dhallinyaro badan ay maanta inta sameeyaan odhanayaan sheikh hebel baa ogolaaday mathalan tusaale waxay yidhaahdeen sheikh cuthaymiin baa ogolaaday daliil ma aha sheekh cuthaymiin masalada uu ogolaaday culimo waaweyn baa radiday oo diiday oo sheikha albani iyo culimo waaweyn sheikh muqbil iyo eh, ibnu baas iyo culimada dhan baa diiday idan marka kibaarulculamaa intoodii badnayd markay diideen hal caalim oo waxa weeye xoogaa soo dhoweeyey daliil in laga dhigta ma aha ee waxaa loo noqonayaa eh, asalka haddii la iskhilaafo fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuul kitaabka iyo sunnaha loo celinayaa ee sheikh hebel qowlkiisa lagu dhegi mayo daliilna ma aha taas iyadoo caalim yahay waxa weye la jecel yahay la ixtiraamayo haddana qowlkiisu daliil ma aha daliilku waa alkitaabu sunna waa min alkitaabu sunna axaadiidta aynu aragna marka intaa haddaan uga gudubno eh, horodhaca waxa uu yidhi can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebigaan ka maqlay samictu nabi sal salam yaquulu nebiga ayaan ka maqlay oo odhanaya uu nebigu yidhi qaala allahu caza wajalla waa xadiisu lqudsiyi weeye allah baa waxa uu yidhi waman adlamu miman dahaba yakhluqu waxa weeye ka khalqii miman ruux yaa ka dembi badan waman adlamu yaa ka dulmi badan macnaha dadka acmaashan sameey kuwa ugu dulmi badan weeye oo wuxuu ku jiraa dadka daalimiinta ah oo cadaabka daran yeelanaya waman adlamu miman dahaba mid tegay ay qasada yakhluqu abuuraya ka khalqi abuurkaygana waa abuuray oo kale u ekaysiinaya ha falyakhluquu daratan ha abuureen hadday wax awoodaan quraanjo darra waa quraanjada yartaa annamla sagiira ha abuureen aw liyakhluquu xabbatan xabbad mira ah ha abuureen ama masago ama beriis ama digir hal xabbo oo intifaacii midhaha oo kale leh intay abuuraan ee oo la beeran karo ama la cuni karo ha sameeyeen ma awoodi karaan cid maanta samayn kadha ma jiro xabad masagaa oo sidii waxa weeye ilaahay u abuuray oo kale ah ma samayn karaan shakli ha u ekaysiiyeen laakiin ma gelin karaan dacmigii iyo dhadhankii iyo macaankii ma samayn karaan aw liyakhluquu shaciira waa heedda weeye heedda ugu yar ha abuureen waa bahashaan yartaa oo eh, qamadiga kiisa yarkaahoo heedda la yidhaahdo ma samayn karaan idan marka haddaynan intaa samayn karin maxay marka rabaan weeye meel ha joogeen marka akhrajaahu imaam albukhaari iyo muslim baa warinaya oo waxa weye maaragtay imaam albukhaari kitaabu tawxiid buu ku warinaya imaam muslimna fi kitaab libaas waziina ayuu ku warinayaa inay taxriim tahay oo aan la ogolayn in khalqiga allah subxaana wa tacaala la isku dheereeyo laisku la maarata la isku dayo waxay yidhahdaan marka culummadu markay sharaxayaan sida ibnu bataal xaafid ibnu xajar imaamu nawowi kulli culummadu waxay marayaan inay tahay arrintaasi arrin aan bannaanayn waayo wax naf ilaahay geliyey oo ruuxa inaad adigii wax u eg samaysid oo aad u ekaysiisid waa xadiidka dambaa inoo tilmaamaya waa mushaabaha oo ekaysiin iyo waxa weeye la tartan aad ilaahay la tartamaysid tawxiid urububiyay marka dhaawacaysaa culamadu waxay yidhahdeen marka baabkaani sababta munaasabada oo xadiid loo keenayo axaadiidtan iyo baabkan waxa weeye waa tawxiid urububiya ayay dhaawacaysaa arrintaani waayo khalqiga ilaahay baa la keli noqday ha waa ifraad ullaahi bilkhalqi khalqiga waxa weye aliijaad ilaahay keliya ayaa iska leh cid kale oo samayn karta ma jirto ha isku ekaysiinin marka oo waxa weeye ha samaynin wixii allah subxaana wa tacaala uu khalqay wax u eg ha sawirin marka xadiidku wuxuu ku tusayaa inay tahay kabiira min alkabaa'ir in sawirkii la sawiro sababtu waxa waa man adlamu baa leeyihi waxay ku jirtaa dunuubta faraha badan oo dulmiga lagu idlaaqay oo dembiyada waaweyn ah waa waciid shadiida ayay ku jiraa qofku haddii uu waxaasoo kale la yimaado waa taxdiir la isaga digayo oo waxa weye lanaga nahyinayo oo layna tusaya inay arrintaa xaaraam tahay marka waa in la iska ilaaliyo xadiidka labaad oo shiikhu uu keenay waxa uu yidhi wa can caaisha walahumaa ay bukhaari iyo muslim can caaishata radia allaahu canha waxay tiri caaisha waxay tiri can nabiy sal sl iyadoo nabiga ka warinaysa qaala rasul lah sal slam nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi ashaddu nnaasi cadaaban cinda allahi yowma alqiyaama aladiina yudaahiuuna allaha fi khalqihi bikhalqihi aladiina yudaahuuna bikhalqi illah waxa xadiidkani bukhaari iyo muslim baa warinaya waa xadiid saxiixa qisuuna lahaa waxay tiri caaisha radiallahu canha nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ii soo galay safar buu ka yimid marka dumarkuna markii ninkoodu safar iyo ka imaanayo guriga oo sii qurqurxiyaan meel yaroo marka ayay waxay ku xirtay daah baalkan dumarku ku xirxiraan daaqadaha iyo daaha ah ayay waxay ka lushay oo meel saa ugu asturtay waxa weye sahwo yar oo waxa weye waa daaqada camal guri yara ayay saa ugu daah ugu yeeshay marka daahana wuxuu lahaa maaragtay sawiro yar yara oo waxa weeye tamaathiila sawiraa ku yiilay ha wax sawsawiroo nafla xayawaano iyo waxbaa ku yiilay waa daaha waa nashqad lagu naqshadeeya marada marka la samaynayo haddaba aad bay u badanta waxay tiri marka nebigu markuu soo galay ayuu wejigiisu bedelmay oon karaahiya ka arkay oo isbedelay markuu isbedelay ayuu markaa daahi intuu gooyey oo waxa weeye jaray ayuu waxa uu yidhi markaa yaa caaisha waxay tii rasuulka ilaahay maxaan dembiyoo sameeyey markaasuu waxa uu yidhi yaa caaisha ina ashadda naasi cadaaban cinda allahi yowma alqiyaama kuwa maalinta qiyaame ilaahay agti cadaabta daran gelaya ashaddu naas dii la yidhaahdo waa min alkabaa'ir waa cadaab adag bay gelayaan oo dadka dad badan bay ku soo aroortay ashaddu naasi cadaaban anwaac kala duwan aladiina yudaahiuuna allaha kuwa ilaahay maaragtay isku ekaysiinayo tushaabuha samaynaya mushaabaha ayay samaynayaan bikhalqilah khalqigii ilaahay abuuray oo kalebay iyaguna doonayaan inay sameeyaan oo u ekaysiyaan khalqigii ilaahay allahu akbar marka waa arrin aad iyo aad u khatara oo xadiidkan bukhaari iyo muslim baa warinaya muxuu markaa nebigu ka carooday daah yara oo meel lagu xiray oo sawir yara ku yiilay ayuu aad iyo aad nebigu uga carooday oo talawana wejigu wejigiisi isbedelay innagana maanta dad badan waxaad arkaysaa guryahoodii inay ninkii iyo naagtii guriga lahaaba iyagoo sawiran oo qaawan inay derbiyada fadhiga ka lolayaan oo dadka ku soo dhoweynayaan oo waxa weeye halkaa islaantii oo qaawan iyo ninkii iyo wixii isla sawiran ilmihii dadkii ay daawanayaan markaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa arrin aad iyo aad u xun xataa khiirada islaamka aan ku habboonayn inuu ninka raggaa waxaasoo kale ogolaado oo xaaskiisii oo waxa weeye madaxeedii iyo qoorteedii iyo jirkeedii bar ka mida muuqdo inay raggu daawadaan oo uu soo dhoweeyo haadii waxa weeye waa dayuuthnimo weeye aad iyo aad u xun idan marka xadiidkaana wuxuu inoo tilmaamayaa taxriim inay tahay oo ashaddu nnaas ay gelayaan cadaaban maalinta qiyaamaha ciladuna waxa weeye sababta ay ku muteen waa waxa ay u ekaysiiyeen khalqigii ilaahay ay u ekaysiinayaan qaala shiikhu wuxuu yidhi walahumaa sidoo kale bukhaari iyo muslim waxa ay wariyeen oo ay ka wariyeen can ibni cabaas radia allahu canhuma can nabiy sal salam qaala waxa uu yidhi cabdullahi ibni cabaas ayaa waxa uu yidhi kullu musawirin macnaha mid kasta oo wax sawira ee fi naar naar ayuu ku gelayaa ha yajcalu nusqooyinka qaar waxay odhanayaan yujcalu qaarna waxay odhanayaan yajcalu ay yajcalu allahu allah baa ka yeelaya weeye ama yujcalu haddii ana waa ilaahay baa ka yeelaya faacilkii baa la xadfay waana la garanaya waa macluum kullu suuratin suurad kasta oo uu sawiray nafsan naf baa la gelinayaa ha markii naf la geliyo nafsa naf baa la gelinayaa fa tucadibahu fi naari fi jahannam markaasaa naftii waxay ku cadaabaysaa oo lagu cadaabayaa jahannamo inta la geeyo macnaha in alla intuu sawir sameeyey ayaa inta isagii jahannamo la geliyo oo sawiradiisii naf la geliyo oo cadaab ah ayaa lagu cadaabayaa markaa oy cadaabayaan waa ciqaab shadiida oo aad iyo aad u daran oo waxa weeye khatara marka taana waa waciid shadiida oo waxa weeye aad iyo aad u khatara weeye imaamu lbukhaarina naxwow buu warinayaa fi kitaab albuyuuc imaamu muslimna waxa uu ku warinayaa fi kitaabi azina wallibaas halka ayuu ku warinayaa oo uu kaga hadlayaa waa xadiidkaa saxiixa marka waa arrin khatara weye weliba culumada waxay macnaha xadiidka markuu cabdullahi ibni cabaas nin baa weydiiyey baa la yidhi oo wax sasawiri jiray markaasuu yidhi iska daa waa lagugu cadaabaya xadiidkan uu sheegay ninkii baa xoogaa naxay oo arrintii ka naxay markaasuu wuxuu ku yidhi haddaadan daynaynin orod waxaa sawirtaa geedaha iyo dhagxanta iyo guryaha iyo badda iyo waxa aan nafta lahayn waxaana ka dheeraataa waxa naf leh wixii naf leh ha isku taabanin oo waxa waxay naf leh khatar baa kaaga imaanaysaa waxau yidhi walahumaa canhu marfuucan xadiidka afraad sidoo kale cabdullahi ibn cabaas baa laga warinayaa waxa uu yidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man sawara suuratan fi ddunyaa kullifa lahu yowma alqiyaama an yunfaqa fiihi ruux waxa weeye qof kasta oo waxa weeye wax sawiro adduunka markuu joogo aakhiro waxaa lagu kalifayaa inuu sawirkii uu sawiray naf geliyo ayaa lagu kalifaya lagu khasbayaa geli baa leeyaha naf ha riwaayadaha qaarkood baa odhanaya yuqaalu lahum axyuu maa khalaqtum ha abuura wixii aad naf geliya wixii aad abuurteen ma ujeedaa waxaa la odhanayaa kullu musawirin waxa weeye fi naar yuqaalu lahum axyuu maa khalaqtum ha riwaayada qaar kale waxay odhanayaan maaragtay waa lagu cadaabayaa waxa weeye xataa yanfuqu fiihi ruux walaysuu binaafiqin mana ku afuufi karaan ilaa cadaabtaasaa idinku soconaysa ilaa aad nafgelisaan oo noolaysaan marka haddii ay tahay waa xadiidkuna waa saxiixa bukhaari iyo muslim ay kulaa warinaya haddii ay tahay inay arrintaas waxa weeye kabiira ay dhacdayna oo ku dhaceenna haddee intii dembigooda ahaa markii la cadaabo kolay qof muslima hadhow naartii ku waari mayo oo waxa weeye shafaacada iyo kaga baxayaa sida aynu baaba shafaacii ku sabannay hadduu gaaloobay oo gaalnimo uu u galayna hadda markaa waxa weeye waa weligii waa abadal aabaad saasoo cadaabtaa fi naari jahannama ayaa lagu cadaabaya khulaasat lqowl axaadiitan afartaa xadiidka abilhayaaj iyo masaa-isha casharka dambaan ka dhigaynaa afartan xadiidba waa waciid shadiida oo waadixa oo sariixa oo inoo caddaynaya inaynan sawiradu bannaanayn oo qofka samaynaya uu yahay kabiira min alkabaa'ir oo ku dhacayo talow ka waran marka kan isagu isa sawiraya oo dadka qaar ba waxay ku odhanayaan anigu kaamaraystahasaa isawiray ee anigu ma sawirin adigana xumaantii baad raalli ka noqotay adaana dalbaday isku xukun baa tihiin waayo xumaanta adaa dalbaday waxa la sawirayna waa naftaadii iyo jirkaagii ayaa la sawiray adaana oggolaaday mar haddaad ka noqotay raallina isku xukun baa tihiin ee ninkaan keliya maaha waxa xukunka ku dhacaya calaa kulli xaal qof kasta oo muslim waxaa ugu naseexaynayaa in sawirada laga dheeraado lagana toobad keeno toobadoodu waa maxay markaa toobaddu shuruud bay leedahay qofku hadduu sawirada ka toobad keenayo ama dembi kastaba dembi kasta saddexdii shardi oo loo shardinayay ayay tana ka mid tahay macnaha aliqlaacu can idembi horta dembigii gacmaha kala bax sawiradii baabi'i oo jarjar oo waxa weeye sawiradii oo dhan eber ka dhig oo baabi'i madaxa ka jar sida axaadiista soo aroortay macnaha madaxa ka goo oo waxaan jirin markaa ha noqdo jarjar isagoo dhan jeexjeex oo qashinka raaci sawiradii oo dhan taas waa aliqlaacu can idembi athaaniya waxa weeye annadam inaad ka qoomootid ood ilaahay istikfaar weydiisatid ood ogaatid dembi weyn inaad gashay athaalith waxa weeye alcasmu calaa anlaa yacuuda abadan inaadan weligaa dib damba ugu noqon gurigaagana ka nadiifisid ayaa la rabaa dadka qaar waxay ku odhanayaan maya meel baan geliyeyoo albunkan ku xireeyeyoo gurigii waan ka saarayoo haa meel baan ku xireeya bakhaarka iyo stoorka iyaan geeya maya inta aad halkaa ku kaydinaysid dembigii waa kugu socdaa oo waxa weeye qof sawiradii haystaa tahay kama aadan toobad keenin marka nasalullahi asalaam walcaafiya ilaah naga badbaadiyo ilaah baan ka magangelaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin